muddo ka badan afar iyo toban cisho waxaa lagu la'yahay badweynta hindiya koox kalluumaysato soomaali ah oo gaaraya ilaa lix qofood kooxdan u jillaabasho tagtay badda ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen iyagoo markoodii hore ka baxay xeebaha muqdisho qoyska ay ka dhasheen iyo iskaashatada kalluumaysatada ayaa aad ugu welwelsan xaaladda ragga maqan waxayna dowladda ugu baaqeen in lala baadigoobo guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga xasan maxamed roble ayaa ka warramay xaaladda taagan
dadka kalluumaysatada badda ku maqan waxay maqan yihiin afar iyo toban maalin oo maanta u tahay oo naga maqan yihiin markii ugu horreysay ay badda aadeen waxay ahayd labaatan iyo koodii bishii hore ayay baxeen ilaa haddana war iyo waca looma hayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen lama oga wiilasha waxay wateen laba doonay wateen doon waxay ka baxday curuba doonna waxay ka baxday leedo isku hal maalinay badda galeen markii la sugaayey subaxda dambe inay soo noqdaan ooy wax soo saarkoodii iyo maxay ilaahay soo sii ay la yimaadaan xeebtana waa la waayey ilaa dhowr maalmood waxaa la dhahay way soo noqon doonaan way soo noqon doonaan laakiin markii ilaa toban maalmood ay gaartay dadkii ay ka baxeen iyo dadkii ay la shaqaynayeen kalluumaysata iskaashatadii iyo dhammaan waxa u caddaatay dadkaas inay dhumeen waa kan guddoomiyaha oo markaan ka warbixinaya qaabka ay u shaqeeyaan doomaha kalluumaysatada doonyaha dhowr nooc ayay u shaqo tagaan laakiin hadda labadan doon waxay ahaayeen inay galabtii badda galaan oo habeenkii ay ku jiraan subaxdii tobiyo laba saacna ay yimaadaan xeebta kusoo noqdaan wax alla wax ilaahay soo siiyo ay xeebta la yimaadaan marka shaqadood sidaasay qaarkood waa jiraan oo laba maalin saddex maalin ama xataa toban maalin ku maqnaada badda laakiin qorshahooda ay ku baxaana la ogyahayoo doontii rabta inay muddo baxdo raashin iyo waxay qaadanaysaa iyo alaab waxbay qaadanaysaa ay ku noolaato iyo shidaal badan ay qaadanaya laakiin doontan doonyahan waxay ahaayeen inay galabta badda galaan subaxdiina soo noqdaan dadkan isgaarsiinta badana ay wataan waxaa waaye mobel waaye hormuud ma kolley isgaarsiinta localken waaye lixdan kilomitr ama soddon kilomitr markii badda la galo wuu dhumaa macnaha xiriirku waa go-a laakiin markay soo noqonayso oo badda ay ka soo noqoto meelahaas markay soo dhowaatay ay xiriirkooda la helaa laakiin hadda xiriirkooda ilaa hadda lama hayo waa go-ay xiriirkooda maxaa yeelay baddaba macnaha inta kilomitr ee macnaha ku siman yahay anteenada hormuudka ay ku siman tahay waa adiga lixdan kilomitr waaye
ma ahan markii ugu horraysay oo kalluumaysato u shaqo tagtay badda lagu waayo badda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe laga soo warinayay inay halis badan ka jirto iyadoo kalluumaysatada qaar ku geeriyoodaan qaar kalena nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyeen lagu waayo